alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan saaxiibeel kusoo dhawaada warka subaxnimo raadi ah dalson qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah ciidamada booliiska soomaaliya oo saaka xiray qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho doorashada kuraasta ah qaar ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka iyo tobanaad ee gobolada waqooyi ee somalilan oo maanta lagu qaban doono muqdisho ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka iskutaga imaaraadka carabta oo la kulmay dhaxal sugaha dalkaas odayaasha dhaqanka oo baaqda u diray beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya galbeedka degmada ballanballe ee gobolka galgaduud guddiga doorashooyinka maamulka hirshabelle oo shaaciyay jadwalka laba kursi oo ka mid ah kuraasta taala magaalada jowhar madaxa xaqiijinta qoondada haweenka ee guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo walaac ka muujisay xaqiijinta qoondada dumarka boqolkiiba soddon iyo dowladaha maraykanka iyo ruushka oo markaas wiixiisidooda cirka isku sii shareerayso xilli yukrainna loogu baaqayo in ay ka fogaato weerarada kaga imaan kara dalka ruushka
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibayaal subax wanaagsan waa subaxnimo arbaca ah taariikhdan waxay ku beegan tahay labada bisha februari sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobada aad maqasheen waxay ahaayeen warkaas waxnimo kuwooda ugu waaweyn haatana kusoo dhawaada faahfaahinta iyagoo dhammaystiran waxaanu ku bilaabaynaa saaxiibaya ciidamada booliiska dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa saaka waxay xireen qaar ka mid a waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho sababaha ayaa lagu sheegay inay tahay doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee gobolada waqooyi ee somalilan oo maanta lagu qaban doono muqdisho wararka ugu dambeeyay ciidamada booliiska waddooyinka ay xireen iyo shacabka oo lagu amraya inay lugayaan waxaa inoo haya wariyana suleymaan xuseen alcadaala
saaka oo arbacaha xiran inta badan waddooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho waxaana dadka shacabka ay yihiin kuwo lugeynaya maadaama aan la ogoleen in gaadiidka dadweynaha ay isticmaalaan waddooyinkaasi xiran ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu arkayaa waddooyinka xiran iyaga oo taagan waxaana jidadka xiran ka mid ah waddooyinka soo kala iyo kuwa ka baxa waddada maka almukarama ee magaalada muqdisho sidoo kale wadada waddooyinka xiran ayaa waxaa laga soo bilaab waddada ayaa ka xiran laga soo bilaabo daalada darjiga daahsoon ee degmada boondheere ilaa iskool buruusiya iyadoona loo diidayo inay isticmaalaan gaadiidka dadweynaha ay saaran ama ay saaran yihiin iyo kuwa kaarka loo leeyahay sababta loo xiray waddooyinka magaalada caasimada muqdisho saakay ayaa ah in maanta ama maanta caasimada ay ka dhaceyso gaar ahaan xarunta booliiska jarnaalkaahiye doorasho kuraas ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka koob iyo tobanaad ee kuwooda gobolada waqooyi ee somalilan doorashada lix ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee somalilan ayaa saacadaha soo socda ka bilaaban doonta xarunta ciidanka booliiska soomaaliyeed ee jarnaalkaahiye waxaana doorashada korjoogta ka noqonaya guddiga doorashooyinka heer federaal
mahadsanid suleymaan xuseen alcabdaala ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo booqasho ku jooga dalka sultanka imaaraadka carabta ayaa kulan la yeeshay dhaxal sugaha dalkaas ee abu dubay sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo waryaheena xuseen washington ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu magaalada abuduba ee caasimadda ishatanka imaaraadka carabta waxa uu kulan kula qaatay dhaxal sugaha imaaraadka carabta ahna taliyaha waa ahna ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qarabka sida imaaraadka carabta sheekh maxamed bin sayid al hayaan kulanka dhexmaray ra-iisul wasaare rooble iyo sheekh sayid ayaa waxaa diirada lagu wada saaray horumarinta xiriirka ka dhexeeya dowladaha soomaaliya iyo imaaraadka ay ku salaysan dhinacyo kala duwan sida iskaashiga labada dal ee walaalaha ah ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa uga mahad celiyey sheekh maxamed bin sayid iyo shacabka imaaraadka carabta soo dhoweynta isaga iyo wafdigiisa ay ugu sameeyeen magaalada abudubaay sidoo kalena doorka imaaraadka carabta ay ka qaadatay gurmadka loo fidinaya dadka soomaaliyeed ee abaaruhu saameynta ay ku yeesheen dhaxal sugaha abudubaay sheekh maxamed bin sayid ayaa dhankiisa ra-isul wasaaraha uga mahad celiyey mowqifkii xukuumadda soomaaliya ay ku cambaaraysay weeraradii argaxiso ee maleeshiyaadka xutiyiinta ay ku beegsadeen goob goobo ku yaala imaaraadka carabta sidoo kale ra-iisul wasaare rooble iyo dhaxal sugaha abudubaay sheekh maxamed ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo kale oo dhowr ah oo ku saabsan islamarkaana quseeya guud ahaan xaaladda gobolka iyo xiriirka labada dal kulanka dhex maray ra-iisul wasaare xu- ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo dhaxal sugaha buurdubaay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin heer sare ah oo ka tirsan dowladda imaaraadka carabta iyo sidoo kale wafdiga ra-iisul wasaaraha ku weylinaya socdaalkiisa uu ku jooga buurdubaay waxaana ka mid ah wasiirka wasaaradda amniga xukuumadda xilgaarsiinta cabdulaahi maxamed nuur wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya tacliinta sare cabdulaahi abuukar xaaji iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha kuwaas oo booqasho rasmi ah ku jooga magaalada buurdubaay kadib markii ra-iisul wasaaraha uu casiimaad uu ka helay dhaxal sugaha imaaraadka carabta maxamed sayid alhayaan iyadoona ra-iisul wasaaraha ay ka wada hadleen arrimo kala duwan sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa la filayaa in uu booqasho ka tago ama uu kormeero xarumo ku yaala magaalada abuudubay si halkaas ay asiga iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda imaaraadka carabta ay booqasho ama kormeer ku tagaan
aasaan xuseen washington markana galgaduud deegaana ka tirsan degmada ballanballe ee deegaana kale oo hoos yimaada oo markaas lagu magacaabo haraale ayaa waxaa isku farsaaray laba milishi beelad oo walalo ah dagaalkoodan waxaa ka dhashay khasaare kala duwan isugu jira dhimashii dhaawac ilaa iminka waxararka ay ka imaanaya halkaas waxay sheegayaan in khasaaruhu uu sii kordhay ilaa iyo afartimeey uu kusii dhow yahay dhaawacan uu ka badan yahay dhinacyadu ayaana isku haya arrimo la xiriira aanooyin qabiil waxaa soo taray in baaqida loo dirayo dadka halkaa ku wada dagaalamaya in dagaalkooda ay qaboojiyaan shuruud la-aan miiska hadalka lagu dhamay waxaa loogu jiraa ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur ayaana baaq u diray meelahaas walaalaha ay ku dagaalamaya galbeedka degmada ballanballe ee gobolka galgaduud raxiim baaga aan dirayaan caawa ugu talagalay waa baaq nabadeed waa baaq nabadeed waa baaq nabadeed waa baaq walaalaha wada dhashay oo deriska dhibaatada ka dhex taagan waayo aan ugu dan leeyahay baaqaas waxaan ka codsanayaa walaalahaasu inay joojiyaan dhibaatada iyo dhibka taagan waa waqti abaaraad waa waqti xun waa waqti mar kasta aarag iyo abaar hadday tahay aan dagaalkan iyo dhibaatadan aysa fiicnayn oo rag ku li'anayo inay sidii ay u wada dhasheen oo ay u deriska ahaayeen oy walaal ku ahaayeen oo ay wiil iyo seedigi iyo wiil iyo abtigi iyo laba ilmahabreeda ay ka sinan yihiin oo weligood ay isla joogeen inay ku xusiistaan oo ay maanta dhibaatada taagan inay joojiyaan ayaan baaqaas u dirayaa midda kale waxaan baaq kale u dirayaa xildhibaanada wasiirada waxgaradkao dhan culama udiinka odayaasha dhaqanka oo labadaas beelood oo meeshaas ku diriree ka soo jeeda iyo intii eheloo kaleo walaaloo wax ka qaban karta in aan loo laga aamusin oon loo laba fariisan oon laga aan laga dan kabelihii aysan ka dhicin ee ay arrintaas u soo istaagaan sidii ay wax uga qaban karaan dowladda ama federaalka ama maamul goboleedka galmudug waxaan ka codsanayaa iyadana inay isu soo taagaan oysa iyaguna ka aamusin aad iyo aadan waxaan oga xumahay ka aamuska iyo maaragtay gurmad la-aanta aan loo gurmay waa dad meeshaas isku dhibaatayna waa dad reemiya waa dadaan ku xisaabtamayn maanta waktiga jira iyo shuxuurta maanta taagan oo dagaalka socda in lagu leedo ama dad ku baaba amaana wax faa'iidaa male in maanta laysku baabi'iyo iyadoo deris layahoo la wada dhashay in maanta laysku baabi'iyo barirkaa degi maydid iyo meeshaan imaan maydid aaday dhibaato u tahay ha laga xisaabtamo meesha barirkaa degi maydid iyo dadka la-anaya qaymaha ay kala leeyihiin ha la fiiriyo ugaaska ugaas maxamed waxaan ka codsanayaa asaguna sidoo kale baaqa u jeediyo intuu ka qaban kara ka qabto odayaasha dhinacaasa kala hadlo adna hadda waana la hadlaa oo ka cajisi maa aakirka ugu dambeeyana waa iska soo hor fadhiisan doonaa waa laysugu imaan doonaa arrintaas ayaa baaqaygu caawa ku jihaysan
kaas wuxuu ah ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo markaas baaq u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada ka tirsan gobolka galgaduud ee soomaaliya waxaad la socotaan warka subaxnimo dalsan muqdisho soomaaliyana nagala socotaan jawharna haddii aan eegno guddiga doorashooyinka hirshabelle ayaa waxa ay shaaceen jadwalka laba kursi oo ka mid ah kuraasta taalla magaaladaasi jawhar ee doorashada lagu qaban doono waxaana ay kaliyihiin hob ilbir toddobaatan iyo hob boqol shan iyo toban waxaana markaasi la shaacin doonaa ama markaa dhinacyadu ay qaban doonaan doorashadaas shanta ah bisha canraadi waa lixda bishan aan ku guljirno ee february laba kun laba iyo labaatan dhinacyadu ayaana markaas lagu baaqay in diiwaangelinta iyo xulista ergada labadaasi kursi lagu dhaqsiyaabada markaas loo gudogalo dhinaca kalena haddii aan egno guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle sheekh cusmaan barre maxamed ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha ugu dambeeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ciidamadii la geeyey ayuu sheegay in amarkii kasoo baxay golaha wasiirada xukuumadda ra-isul wasaare maxamed xuseen rablo weli aan la fulin ay tahay in ciidamadaas dadkii soo amaray ay doonayaan inay ku boobaan doorashada shan iyo labaatanka kursi ee yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan sheekh cusmaan barre oo markaa horeysi gaaraysiiyey dalsanna waxa uu arrimahaasi uu ka hadlaya uu yidhi
inay soo haay laadka meesha taalla ay ku hormarayaan ay ku boobaan ama kusugaynayaba geli wayso in beledweyne doorashada lagu qabto marka waxaa leeyahay shacabka reer hiiraan aan rabaa inaan u baaqo ciidankaasi ma aha ciidan ifa sharcan meesha ku tegay ma aha ciidan qadarintii iyo mudnaantii ciidamada soomaaliya ay lahayn ciidan lama aha waa ciidan si iskaasi loo isticmaalayo marka waxaan leeyahay iran waxaana lagu rabaa waxa weeye waa xuquuqdiina dastuuriga ahayd waayo kuraasta meesha taalla ee shan iyo labaatanka ah waxaa dooranaya ergagaaraysa laba kun iyo xoogaha odayaal dhaqameedii oo mishan ah markii lagu dhigta waa tartamayaasha oo kursiga ay toban qof tartamaysa intii ayaa waxaa la doonayaa in xuquuqdooda la joojiyo oo ciidamadaasi lagu bedelo oo yacni lagu lagu maamulo qayb aan muxuahay ama qaab aan sharci ahayn runtii ciddii sharci darro timaadana waxaa lagu wadaqami doonaa sharci darro bulshada reer hiiraan waxaan leeyahay ciidan ma aha yani ha soo dhaweynina ha la shaqaynina cadowa runtii farmishinkiisa ha siinina waa niman xuquuqdiina lama rabo waa niman muxuu ahaaye aan cadow soomaaliyeed yani lamid ah waa niman aan sifa sharci meesha ku joogin amarkii ra-iisul wasaaraha siiyeen amarkii wasiirada gaashaamida iyo amniga siiyeen marka koox taliyaal oo ka amar qaadata dad kale ayaa meesha ku marka waxaan leeyahay bulshada reer hiiraanow kasoo horjeesta yaynan xusuusadii muxuu ahaay matalaadiina shacabka ay luminin nimankaas niman qadarin iyo sharaf ciidan lama ah waayahay sheekh cusmaanoo maxaa ku jaban ciidamadu waa ciidamo federaal ah oo
kaas wuxuu ahaa guddoomiyihii hore ee baarlamaanka hirshabeelle ee dowlad goboleedkaas sheekh cusmaan barre maxamed oo dalsan ugu waramayay ciidamadii la geeyey magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ku tilmaaminayeen kuwa markaasi aan sharci nidaam ku jira marka halkaasi loo goyn laashihiisa lagu doonayo in lagu boobo doorashada taalla magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan siduu hadalka u dhigi waxaad la socotaan warka subaxnimo wararka soomaalida ka baxsana waxaa ugu waaweyn maraykanka iyo ruushka xiisadda u dhexeysa ayaa cirka isku sii shareereysa waxaana markaasi arrintan ay timid ama markaa ruushka lagu eedeynayaa in uu markaasi dagaal bacan ku qaadayo dalka ukraine oo si weyn loogu digayo ukraine in ay markaa ka fiijignaadaan weerarada kaga imaan kara dalkaas madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin ayaa dhankiisa dowladda mareykanka ku eedeeyey inay isku dayayaan inay xaalad markaas ay geliyaan ama xaalad dagaal ay geliyaan dalka si uu yiri dhinacyadu kale ay ruushka dhisha ay ugu hayaan islamarkaana xaaladda loogu sii xumeeyo xaaladooda maraykanka iyo markaa ruushkana weli ma saldhigan waxaana xilli maraykanka uu markaas wadahadal toosa ula yeeshay dalka qatar una aqoonsaday dal si buuxda qeyb uga ah markaasi ururka nato oo markaasi inta badan ruushka ay qeyb ay ka tahay daanna waa nagintaa warkii subaxnimo aad kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho aqaartan dhegeystahay ciduu seega warkan waxay dib u heli kartaa boog internetka aan ku leenahay radio dalson dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidood iyo hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel